Mas'uuliyiin uu ka mid yahay Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Galmudug Guddoomiyaha degmada Guriceel Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Galmudug iyo madaxda hay'adda IRC ayaa deegaanka Cali Xassan oo hoos yimaada degmada Guriceel waxa ay ka xarig jareen ceel biyood deegaankaas laga hirgeliyay. Guddoomiyaha degmada Guriceel Faarax Cabdi Macalin oo madashan xarig jarka ka hadlay ayaa dadka deegaankaasi Cali Xassan kula dardaarmay in ceelkan ay ilaashadaan.
In mas'uuliyadda ceelkan oo ay hirgelisay hay'adda IRC aan kala wareegno dowlad ahaan si looga faa'iideysto oo bulshadii loo dhisay ceelkan ay uga faa'iideystaan runtii waxaan leenahay IRC waa ku mahadsantihiin waana idinku ammaanaynaa waa idinku bogaadinaynaa.
Dhanka kalena Ibraahim Cabdulqaadir Maxamed oo ah Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Galmudug ayaa dhankiisu goobta hadal ka jeediyay.
dadaalka waqti dheer la soo waday oo ku dhammaaday natiijo guul leh oo maanta laga durduranayo biyihii dhammaan ceelka agabkiisii iyo fasilitiskiisii hadday ahaan lahayd haantii iyo soolarkii iyo ceel qodistii iyo tubooyinkii maaragtay biyaha gaarsiinaya deegaanka dhammaantoodna ay yihiin kuwa shaqaynaya Ugu dambeyntii munaasabadan waxaa soo xiray Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Galmudug Shariif Maxamuud Cali isaga oo dardaaran la wadaagay bulshada deegaanka Cali Xassan.
waa mahadsantihiin mahadcelin kadib wasaaradda tamarta iyo biyaha oo kaashanaysa hay-adda IRC iyo maamulka degmada proces dheer ay ka soo mareen in maanta ceelkaan uu hirgalo proceskii uu soo maray inay ceelku iska imaada maaha laakiin maamulka degmada qeyb weyn ka ahay laba deegaan oo waxaan filaa eh, hay-adda IRC aada xoog u saari jirto macaawiniin kale ka bixi jirta maamulka degmada ayaa u dooray inay noqoto cali xasan ceelkii laga hirgeliyo deegaankan ceelasha ugu horreeyey marka waxaan leenahay guddoomiyaha iyo bahda kale waa mahadsantihiin oo degmada Ceelkan ayaa hirgelintiisa waxaa iska kaashaday maamulka degmada Guriceel, Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Galmudug iyo hay'adda IRC. Bulshada deegaankaasi ayaana baahi weyn u qabay ceelkan deegaanka laga xarig jaray.